magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulan aqoon isweydaarsi ah kaasoo loo qabtay guddi-hoosaadyada baarlamaanka jubbaland kuna saabsan fahamka iyo horumarinta xuquuqul insaanka aqoon kororsiga oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa daafuray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka jubbaland cabdi baaley xuseen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa xubnaha golaha wakiilada jubbaland ee aqoon kororsiga loo qabtay kula dardaarmay inay soo bandhigaan fikradahooda ku aadan dhowrista iyo horumarinta xuquuqda aadanaha maadaama iyagu ay sharci dejiyaal yihiin halkaas aaka waxaan isugu midnimid simanaar ku saabsan xaquuqda bini aadam cid kasta oo xaquuq leh sidii loo ilaalin lahaa iyo waajibaadka ka saaran baarlamaanka waayo baarlamaanku waa xeer dejiye xeer ilaaliya cid kastaana waajibaa ka saaran waa mas-uuliyadana saaran cid kastaa xaquuqdeeda in la ilaaliyo marka saaka qorsheheena kaasuu ku saabsan yahay hadii alla raalli ka noqdo in laga faa'iidaa qoontaas ayadaa a laga kororsadaa wixii laga kororsadana ummadda wax loogu qabta ayaa muhiim ah sidaa daraaddeed saakay waa noo furan yahay siminaarkii ku saabsanaa xaquuqda bini aadam sidaa daraaddeed shaqo wanaagsan soo dhowaada kulankan aqoon isweydaarsiga ah ayaa labada maalmood oo socdo lagu falanqaynayaa muhiimadda ay leedahay dhowrista xuquuqul insaanka fahamkeeda iyo sidii loo horumarin lahaa